waay xalay bay ahayd waxa weya commissionku wuxuu asteeyey axsaabtu asteeyey maalmo balantaalia inay iyagu olole ka sameeyaan dalka gudihiisa marka habeenkaa iyo maalintii ku xigtay ololaha waxaa lahaa xisbiga kulmiye axsaabta kale iyagu magaalada habeenkaa iyo maalintaa ma marto iyagaa loo daayaa iyagaa abaabulayay xafiisyadooda iyo dadkooda soo warurinayay marka alaalniya xisbiga ka ka tirsan ayaa gurigii guddoomiyaha hortiisa isu soo gawaadi la yimi qaarna waxay isku dayeenba inay gaai guriga gudaha u galaan askarti markay kusoo baxday ay ka hor timidna dhagaxaan bay askartii la dhaceen way qaar bay dhaawaceen marka anaga waxaan u aragnaa inay de guddoomiyaha salaan ugu imane iyo gurigiisa inay u yimaadeen inay waxyeeleeyaan waa tahay marka gudoomiyaha iyo iyo iyo de mas-uuliyiinta meesha joogay marka gudoomiyihiisa meesha ma joogin oo hawl kale ku maqnaa marka mashaqada waxaan ay dhacayeen guddoomiyaha gurigiis wuu ka maqnaa gurigiisa wuu ka maqnaa hawl xisbigu leeyahay wuu ku maqnaa dee waxaa joogay dadkii kalaa guriga joogay gurigii waa la joogaa marka maxaa ay kula tahay sababta keentay in gurigiisa ay banaanbaxa ka sameeyaan taageerayaasha xisbigan idinka soo horjeeda ee kulmiye wallahi anagu dee blacku waa gacantu ku hayaa wuu baadhay nasiib wanaag dhalinyaradii waa lasoo wada qabtay malaa mid iyo laba mooyaane gaadiidkii awateenna waa la hayaa blace taliyaha blacekuna waa kii kas bixiyey press press conference ka qabtay dhalinyarada waalidiintooda qaar kamid waabay loo yimaadeen inay raalli geliyeen waxaanay ballan qaadeen inay soo xidhaan waan filanaa dhalinyaradaasi inaanay iskooda taga imanay cidi soo abaabishay oo wax lasoo qorsheeyo lasoo abaabala inay tahay cidal ku tumaynanadi waxa wey xisbiga ka tirsanaayeen dad kamid a xisbigaas anagoo odhan mayno mas-uuliyiintiisa sarsare iyo dee musharaxiinta iyo anagu halkaa ma gaadhayno way caddaan doontaa laakiinse waa dad lasoo abaabulay astaantii xisbigana sitay markaa waxaanu filaynaa un arrin qorshaysan inay ahayd oo lasoo abaabulay waxaad ii sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dhagaxaynta iyo markii ay yimaadeen dhalinyaradan xarunta guddoomiyaha xisbiga wallahi dee askartii meesha joogtay dabadda ugu soo baxday qaar baa nabaraqaba askartu markii aad ka waabinaysay rasaas bay sare u riday alxamdulilah rasaastaa cid waxba kuma noqon markii dambana belisgaa meesha yimi oo askar gaar baa la keenay xisbiguna maantu shir ka yeeshay waxaan isla qaadanay arrintaa inaanaan buunbuunin inaanu taageerayaasheeda la hadallo inaanu ka falcelin mayno waana ku faraxsanay siduu hay-adaha amnigu gacanta ugu hayaan iyagaanaan ka sugaynaa maxsuulka ka soo baxa marka laga tago askarta ee ilaalinaysay guriga guddoomiyaha ay dhallinyaradan dibadbaxa ka hor dhigeen ama ay sida aad sheegayso dhagxaanta kusoo tuureen cid kale oo xisbiga ka tirsan oo waxyeelo soo gaartay miyaa jirta habeenkaa maahe waa iska joogto waxaanu ognahay magaalooyinka iminka burco nin baa gaarigiisa wiiluusa jebiyey oo mas-uul ahaa oo dhalinyaro iyo ciyaal iskuul lagu soo fasaxay tagina maanta uu xidhan yahay magaalooyin kale dad haween lagu dhaawacay oo isbitaalka yaala halkan magaaladan hargeysa gudaheeda koob iyo toban baso xisbigu dadkii taageerayaasha xisbigu saarayin baa ayaa la jejebiyey inan gacan baa laga jeediyey inan kale mindi baa ku dhacday waxa xafiisya aanu leenahay ba ayaa ayaa calamado laga jeexjeexay oo injigi laga bedelay waxa kaloonu leenahay a jirta xarunta xisbigu leeya xarunta weyna intaa rag gubanaya galabnimadii bisha lagaga soo daadiyey intaaba beleyskaa gacanta ku haya intaba beleyskaan u gudbinay iyo commissionka u sameeyey guddi monitorin oo ilaalisa waxyaabaha dhacaya marka maxaa keenay in xisbiga si gaar ahaaneed loo bartilmaamaysado sidaad sheegayso marka ay dibadbaxyadu xisbiga kale kasoo horjeeda ay sameeyaan ma dhammaantooda waxaad wallahi anigu wallahi anigu taa dee caqligooda kuma jiro laakiinse waxa weeyaan un waxa qaadan waa ku noqday taageerayaasha xooga badan ee xisbigu leeyahay waxaa laga yaabaa inay taasi ka naxisay oo qaadan la ay yihiin in lagaga xoog roonaaday magaalooyinka iyo haweenaha oo dhan marka kolley dad xisbiga ka tirsan un anagu odhan mayno mas-uuliyiinta u tarsaraysa niman naga geeya maaha anaga aflagaadada laakiin sadde xisbigu wuu badan yahay dad badan baa ku jira cidun waxa abaabulaysa marka taageerayaasha ma hal xisbi unbaad dhibaatada aad ku tuhumaysaan mise sidaan ognahay doorashadani saddex xisbi ayaa ku tartami doona xisbiga kale wallahi saddex xisbi baa ku tartami doona laakiinse cabashada imika waxyaabahan dhacdhacaya xaagay ka dhacayan baanu garanaynaa cidda samaynaysa waa la garanayaa marka cidda maanta u waxaan dee aanu ku tuhmaynaa aanu ku tuhmaynaa waxa weeye waa caddaan tahay dee waa xisbiga astaamihiisa ay sitaan xisbiga kale annagu dee wax cabashadoona ka muujinaynaa ma jirto waa la tartamaya waa la hadlaya waxaa laga yaabaa in laisku gafo laakiinse waxa dhaaf intaa wax dhaafisan xisbiga ka tirsanana ma jiro mararka qaar baa sidoo kale ay suuragal tahay in xisbigiina lagu eedeeyo marka dhibaato noocan oo kale taageerayaasha xisbiga idinka soo horjeeda aad ku eedeysaan inay sameeyaan idinkuna sidaas si lamid a laydinku eedeeyo inaad samaysaan oo taageerayaashiinu ay sameeyaan bal taa ka war wallahi dee way dhici kartaa baan ku yidhi oo dadku isku mid maaha laakiinse annaga waxaanu jecelnahay wixii taageerayaashadaa waanu la hadalaa waanu dejinaa falcelinaanu idhaahnaa in wixii axsaabtana waxaa la gudboon sida la sheegay inay riboort gareeyaan oo commissionka ugeeyaan oo biliska ugeeyaan aana ku muuxsan marka wixii annaga naga dhacay nafteeda ila dadku malaa'ig xisbiga ku jirtaaye waxaanu jecelayn qabano haddii na soo gaadho blaceka iyo iyo commissionkana waxaanu leenahay wax ka qabta